barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efhimyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah afariy tobanka bisha janaayo sanadka laba kun iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna waa shantii barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa xuseen barre iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobadan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo magaalada boorama ku sameeyey urur mideeya gabdhaha soo bartay culuumta injineernimada
keliya nagu dhalisa waxay ahayd in la helo gabdho injineera oo saataagan waa talabaadee in dhismayaashii hore jiray wax kabedel lagu sameeyo oy gabdho soo galaan meeshaas in qarankan la dhiso oo dibu habeen badan lagu sameeyo dhismihiisa
waxaanu sidoo kale idiin haynaa dhallinyarada soomaaliya oo sannado badan kadib dib u helay xubinimada ururka dhallinyarada ee midooda afrika
waxaa kalooad maqli doontaan heesihii
jacaylka hamoodi sheeko nadiyo casharada iskuulka caruuraha loogu meerisho
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa ballan qaaday in la ciqaabi doono ciddii ka mas-uulka ahayd shilkii lagu soo riday diyaaraddii rakaabka ee laga lahaa dalka ukrein madaxweynaha iiraan ayaa sheegay in shilkaasi aanu ahayn mid la saamixi karo khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi iiraan ayaa maanta oo salaasaa waxa uu sheegay inuu amray in maxkamad gaar ah la diyaariyo isagoo intaasi raaciyey in caalamku uu arrintan isha ku hayo dhinaca kale afhayeen u hadlay laamaha garsoorka ee iiraan ayaa maanta oo salaasaa sheegay in ay jiraan dad loo soo qabtay duqayntii keliska ahayd ee lala beegsaday diyaaradda
wasiirka arrimaha dibadda turkiya mevlut kabazulo ayaa maanta sheegay in go-aanka uu jenaraal khaliifa xaftaar ee ah inuusan heshiis xabad joojin ah la gelin dowladda libiya ee caalamku aqoonsan yahay uu muujinayo cidda dagaalka doonaysa iyo tan nabadda rabta ee dalkaasi jenaraal xaftaar oo ah taliyaha ciidamada qaranka libiyaha ayaa ka soo tegay magaalada moscow isagoo aan saxiixin heshiis la qoray kadib wadahadallo ruushka ka dhacay isniintii sida ay sheegtay wakaaladda wararka taas oo soo xiganaysa hilwareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ruushka jenaraal xaftaar ayaa horey u weydiistay in la siiyo ilaa subaxa talaadada si uu go-aan uga gaaro heshiiska kadib wadahadallo aan toos ahayn oo uu la yeeshay ra-iisul wasaare fayes al siraaj siraaj ayaa waxaa ku adkaaday in uu ka hortago ciidamada xaftaar oo dagaal xoogan ku haya gudaha dalka libiya hase yeeshee waxa uu shalay saxiixay heshiiska kadib wadahadallo socday sideed saac sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof isagoo wariyayaasha kula hadlayay ankara ayaa wasiirka arrimaha dibadda turki kafazulu waxa uu sheegay in turkiya ay samaysay wixii ay kartay si ay u xaqiijiso in xabadjoojin la gaaro waxaana intaasi uu ku daray in haddii xaftaar uu sii wado inuu sidan u dhaqmo aysan wax macnaha lahayn shirmadaxeedka libiya ee la qorsheeyey in uu berliin ka furmo axadda ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa sabtidii sheegtay in wadahadallo ku saabsan libiya ay la yeelan doonto madaxda ruushka turki iyo itali maalinta axadda
halka dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada boorama gabdho bartay cilmiga naqshadaynta iyo dhismaha guryaha wadooyinka iyo buundooyinka ayaa hirgeliyey urur ay ku midaysan yihiin keliya gabdhaha injineerada ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boorama nooga soo diray haashim sheekh cumar good kuliyadaha lagu barto farsamada dhismaha ee jaamacadaha wadanka waxaa sannadahan dambe ka qalinjabiyo gabdho barta aqoonta injineernimada ee dhismaha haddaba qaar ka mida gabdhahaasi oo ka qalinjabiyey sannadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kuliyadda sivil injineerinka ee jaamacadda camuud ayaa markii ugu horreysay ka yeegleelay magaalada boorama shirkad dhisme oo ay leeyihiin gabdhahaasi oo kalaa injineer raxme axmed ciise iyo injineer najma fariid waxaan ugu horreyn weydiiyey sababta ay u doorteen inay bartaan aqoonta dhismaha oo aanay gabdhaha soomaalidu hore u qaadan jirin xilliga waxbarashada jaamacadaha qof kastoo adduunka ku nool hadaf iyo hab buu leeyahay hobgeegay ahayd inaan noqono gabdho injineeraa cilmiga injineeri ka barta dalkooga horumar gaadhsiiya markaa waxaan ku hamiyeynay unbaan dooranay baranayna rabnona inaan ka miradhalino weli hadda oo aan rabno inaan sidaa hore kugu sheegay inaan booramo kale ka dhigno caalam maraykan oo kale new york keliya nagu dhalisa waxay ahayd in la helo gabdho injineera oo saataagan waa talabaadee in dhismayaashii horee jiray wax kabedel lagu sameeyo oy gabdho soo galaan meeshaas waata kale in qarankan la dhiso oo dibu habeen badan lagu sameeyo dhismihiisa hadday noqoto dhankii wadooyinka u baahan dayactir badan inagoo haysana wadooyin badan haddana waxu u baahan dayactir briijsadii hadday noqoto dhaamiska hadday noqoto in arrimahaas oo dhan dee dib loo eego waa talabaadee waxay ahayd hamigayaga iyo hadafkayaga qof walba dunidan ku nool wuxuu leeyahay hami iyo hadaf ayuu nolosha ka leeyahay taasaana nagu dhalisay inaanu injineero noqono wadanka u soo baxa najmiya raxma inay mxuuahay guul ka gaadhaan nolosha wadankooda guul gaarsiiyaan hadday noqoto dhisme iyo hadday noqoto mxuu ahaaye horow socod saasoo kale raxma dhaqanka bulshadeenna markaad eegto iyo waxaan aad barateen masleedahay waa iska hor iman karaa
ma markaan eegno dhaqankeenii hore soomaaliyeed haa oo dadkeeni way kula yaabayaan markaad dhex gasho bulshadii khaas ahaan markaad dhex gasho meel lagu yaqaana rag waayo waan ognahay dhismaha inta badan waxaa lagu yaqaanaa rag anaa kusaydkaan tegi jirnay oo bulshadan dhex geli jirnay waxaad dhici kartaa kota rag inaad keliga oo dumari ku dhex jirto bulshadani si badan bay intaa dee bulshadii horean aqoon waxaan u lahayn si badan bay u fasilinaysaa walow ay ka badan tahay iminka intii aqoonta u lahayd markaa haa halkaa haddii la eega caqabad way jirtaa laakiin caqabadii way soo yaraanaysaa way isbedelaysaa intii aqoonta u lahayd way ku dhiirigelinaysa waxay ka oranaysaa welcome hore u soco inta yar ee aan weli waxaan aan micnahee garanayna waxaa loo baahan yahay in la dhabar adaygo
najma saaxiibadda raxma waxay sheegtay in loo baahan yahay waxyaabaha culayska ah ee idinka hor imanaya inaad u dhabar adagtaan si aad ugu dhabar adaygi kartaan bad adigu silada waxaan ugu dhabar adeegi karnaa tii aan horeba ku soo soconay oo kale waxaanu haysanaa hal xikmada oo odhanaysa haquusan weligaa maanta dhan haddee halkaa lanagu dhex akrinayo laleeyahay hablo shaqadiinni maaha tani keliya anagu mid baanu haysanaa waxaan leenahay waa haquusan weligaa taasaananu ku soconaa marka rajadeeda keliya ah haquusan weligaa
waxyaabaha ka mida baahiyaadka aad qabtaan ee shirkadiinnan dhismaha aad isleedihiin way u baahan tahay in laydinka caawiyo maxaa ka mida raxma markaan adiga ku weydiiye
horta waad nagu soo booqatay xafiiskaygii waad soo aragtay wuxuu ahaa xafiis dee anaku aan shakhsi ahaan walow na caawiye haddana aan sidaa usii qalabaysnayn horta waan u baahannahay in xafiiska noo qalabeeyo waxaa kaloon u baahannahay in la dhiirigeliyo qofka biniaadanka markuu hadaf leeyahay haddaad dhiirigeliso inaad dhiirigeliso adduunka ka qaalisan ma jiro waayo hadafkiisu si anba qaadaya qofka haddaad dhiirigeliso marka waxaan leeyahay bulshaweynta na dhiirigeliya nagu taageera hankayaga iyo himraeedu halku taagan yahay si aan horumar badan usii gaadhno
su-aashaa su-aal lamida haddii aan ku weydiiyo najma waxyaabaha caqabada idinku noqon kara ilaa iyo haddana caqabada idinku ah maxaa ka mid a
aaminaad la-aan inay bulshadii ay aamin waayaan gabdhihii ay u arkaan mxuaha inay kuwa aan waxba samayn karin keliya waxaan u baahannahay aaminaad inaan ku helo bulshada inay daayaan kelmadan odhanaysa gabdhuhu waxba ma samayn karayaanoo waxba ma dhisi karayaan inaanu ku helo aaminaad waata koobaad talabaad waxa weeyaanay inaanu ka helo inay daayaan gabdhaha injineerinka oo mxuu ahaaye ayna ku oran kelmadaha hadallada qofku uu damaqsanayo sida mxuu ahaaye gabadh baatee maxaa ku keenay meel nin joogo oo taymka waa laga baxa soomaalideeni hora waxaa taqaanay in la helo in gabdhaheenii injineerinka barnayn aan mxuu ahaaye aan niyadda laga dilin kuwaasi waxay ahaayeen gabdho bartay aqoonta injineernimada dhismaha oo ka qalinjabiyey kuliyadda sivil injineer ee jaamacadda camuud oo aan ku waraysanaynay barnaamijkeena dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa hagaag duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaynu jaleecinaa mar kale dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka banaanka zaki soomaali
jacaylka hamoodi sheeko madiya casharada iskuulka caruuraha loogu meerisho jacaylka hamoodi sheeko madiyo casharada iskuulka caruuraha loogu meerisho macnaa jira saas ka weyne adoon baran maarihiisa mudnaantiyo qiimihiisa hagelin weliga hagelin hagelin hoy mowjadiisa macnaa jira saas ka weyne adoon baran maarihiisa mudnaantiyo qiimihiisa hagelin weliga hagelin hagelin hoy mowjadiisa dan shala ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga kamayro kamayraha kamayro xusuusihiisa hele kamayra kamayraha kamayro xusuusihiisa haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga kamayro kamayro kamayro xusuusihiisa hele kamayro kamayra kamayro xusuusihiisa dareenka ha maalin gooro hamuudsan adoon ku haysan ha doorin macaanidiisa dareenka ha maalin gooro hamuudsan adoon ku haysan ha doorin macaanidiisa miraa jira aadan gurane adoon ubax iyo mambeeran miiddii galgacaylka buuxsan hamuujin weliga hamuujin hamuujin xiisa beenaha miraa jira aadan gurane adoon ubax iyo mambeeran miiddii galgacaylka buuxsan hamuujin weliga hamuujin hamuujin xiisa beenaha haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga kamayro kamayroha kamayro xusuusihiisa hele kamayro kamayraha kamayro xusuusihiisa haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga haddaan shalay ku maqsuuday ka maarmay caan shaqaaga kamayro kamayro kamayro xusuusihiisa hele kamayro kamayro kamayro xusuusihiisa haddaan shalay kuu maqsuuday ka maarmay caanshaqaaga aad baan shalay kuu maqsuuday ka maarmay heeskaasi uu inoogu luqeynayay fanaanka zaki soomaali halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington sanado badan kadib markii ay ka maqnaayeen saaxada ururka dhalinyarada midooda afrika ayay dhowaan dhalinyarada soomaaliya dib u heleen xubinimadii ururkaasi wariyaha v o ee jabuuti isagaal siciid faarax ayaa jabuuti kula kulantay wakiilka dhalinyarada soomaaliya ee midooda afrika axmed cadaawe ugu horeyna waxa uu sharxayaa doorkiisa ururka dhalinyarada ee midooda afrika
haddii aan soo koobo shaqadeeda laba arrin waaye yani ahmiyadda gaar ay u leedahay waxaa waaye kow matataanka dhalinyarada soomaaliyeed ee african union laba waxaa waaye advocacy amasena waxa la yidhaahdo inaan u doodo xuquuqda dhalinyarada soomaliya ay ku leeyihiin midooda africa midooda africaas oo la socoto waxaa waaye urur weyn waaye ay ku midaysan yihiin dalad badan oo caalam africa qaas ahaan konton iyo shanta wadan oo africa ay ku midaysan yihiin marka konton iyo shantaas wadan faa'iido waxaa jirtaa membership fee lacaga la iska aruuriyo iyo lacaga deeqyo badan soo galo marka fursado badanaa taallaa marka dhallinyarada waxaa jirta hadda barnaamij hadda iyaga ay samaynayaan oo ah inay yani shaqo abuur sameeyaan hal milyan oo dhallinyaro oo afrikamiin ah afrikamiin marka anaga waa ka mid nahay soomaaliya maadaama aan nahay wadankana soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii udubdhaxadku ahaa salka u yeelay waagii la dhihi jiray o a u la dhihi jiray organisation african union marka la dhihi jiray hadda magac laga bedelay marka kaalin noocaasoo kale marka waxaan rabnaa haduu ilahi insha allah halkaas milyan wixii shaqo oo nagu soo aadi laha anaga ka dhalinyar ahaan halkaa milyan dhalinyar la shaqogelinaayo twenty twenty one marka la gaaro hadduu ilahi yirahda insha allah inaan qayb ka noqono saa ula socotaba ururada caalamiga hadday noqoto unta african union hadday noqoto igad waxaa badi wax lagu qaybsadaa wadan walbo intuu dhaqaale uu kusoo biiriyo ururkaas uu kusoo biiriyo marka laakiin hadda go-aan waxaa jirta ay soo saareen ah wadamada la yirahdo list developing countries mise wadamada hadda soo kobcaayo dhaqaalaha dhaqaale ahaan hadda uu soo kobcaayo in fursad badan loo sameeyo si xataa argixisada la dagaalanka dhibaatooyinka kulli ee loo kaabalans loo yareeyo ilaa hadda maxay u qabteen dhalinyarada soomaalida ururka midooda africa ama maxaasleeda way qorsheyn dhinacyay wax kala qaban karaan dhalinyarada soomaalida horta ururka laftiisa waktiyada badan hadda hadda uu dib usoo kacay oo awood badan uu yeeshay waktiga hore wuxuu ahaa de hadday noqoto magaca guud ahaan ama ciidanka oo kale inaqalabeynta iyo anaga hadda dalkeena oo kale waxaa uga dan weli aad inooga caawinaya weli hadda hadda xarun ida aminson idil lagaa soo diray oo un inkastoo iyo european unionka dhaqaalo badan siinayaan laakiinse fikirkooda iyo nidaamkooda iyo resolution ay ay baas mariyeen ayuu ka yimid marka laakiinse hadda waxaa hadda la samaynayaa maadaama dhalinyaro badan tacdiyad iyo waxyaalo badan loo geystay qaarkooda ee radicalization misana urur kale inay ku biiraan firsad sabab loogu dhigay inay yani shaqalaan ay tahay inay bal sanadkan hadda soo soco twenty twenty one in la sameeyo hal milyan oo shaqo abuur ah loo sameeya afrikamiin afrikamiinta oo annaga aan ka mid nahay annagana aan jeclahay hadduu ilah yirah insha allah inaan fursad badan ka heli doono haddii marka hore shaqa ay laheen laakiin hadda boqol kun lagu dhaho lagu shaqaalen konton kun toban kun lagu dhaho wax weyn wax tar leh waa haa aad iyo aad dhalinyaradana soomaalida sida hadda joognaba waxyaaba waxaa jira kala duwanaansho somalilan oo kale marka see see seed ula macaamishaa dhalinyarada kale ama see iskugu xirantihin dhalinyarada soomaalida ee aad waa matasha aniga shaksi ahantayda horta badi waxaan ku xirana ururada sababto haddaan dhaho shaksigaan ku xirnana waxaa waaye wax badan oo qaban karana ma lahan awood badan hadda aan sii leeyahay mala laakiin awoodda waxaan la yeelan karaa markii urur badan leeyahay awooda le hadda waxaa jira tusaale ahaan anaga waa inkastoo hadda dibaan ugu soo biirayna nidaamkan iyo membership waxaa sabab u ah taas waa dareemi kartaa dhaqaale la-aan amni daro waxyaala badana sabab u ahay dalka dagaalo badan dagaal sokeeye marka hadda inaan ku jirnaa marka waxaa jirtaa waddan ka soo qaata data tunisia ama algeria misena egypt oo kale dhalinyaro badan ay leeyihin almost soddon afartan oo kale leeyihin waddankooda dhaqaalo bixiya dhaqaalo badan ay maarata ay helaan marka awood badan ay leeyihin marka haddii bilaawa hadda anaga anaga bixina bilaaw waaye waxaa hadda aan la shaqeynayna waxaa waa ururada meel bay jiraan aniga mii kala ah soomaaliga soomaaliya ay tahay shaksi kale ma xiriir waxaan la xiriirinaya waxaa waaye institutionka weli waxaa jira urur dhalinyaro ay leedahay ururkaas oo kale la xiriiri dee wixii markaas soo baxa ama haddayna fursad noqotona waa la wadaagaysa wax qaarkoodana adi awoodaa ku leedahay wax qaarkoodana awood kuma lihid laakiinse awooddaada waxay tahay inaad la wadaagto dadkaada kale iyo asxaabta ehelkii ku dhammaan marka inaan la wadaago waa aniga iyo inaan dhaho codkooda gaarsiiyo iyo wixii kale marka aan soo jiidi karo aan dhaho inaan soo jiidiyo maalmahan dambe soomaalida weli dhallinyaradeen annaga asaageena sida hadda afrikamiinta kale loolan badan hadda maalmahan la gelayna inta ka hore lama geli jirin marka anaga awood badanaan leenahay yani hadday noqoto siyaasadda dhanka siyaasadda galaangalka hadday noqoto inaan yani isbeddel sameyno tunisia dalka la dhahayo hadda mararka qaarkood laguma xisaabin afrika inuu yahay dhaqaalaha iyo nidaamka horumarka u gaarsiin kacdoon waxaa ka sameeyey dhalinyaro dhalinyar isku tahay had ilaa haddana waxay wada hadda annaga qofta gabadha madaxa noo ah kulli wax u ah ee african union youth infoy guud oo africa dhan u ah ani soomaali ahay waxaa waye gabar tunisiyaana marka awoodda ay leeyihiin dhalinyarada waa waxna soo koobi karin isbedelkan annaga naga imaada annagana saameyn samayni karna haddii loo jeedo
kaasi waxa uu ahaa axmed cadaawe oo magaalada jabuuti ugu warameeyey sagaal saciid farax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa shaqada ka ceelisay tababare ernesto valvardi waxaana ay ku beddeshay tababarihii hore ee kooxda real batis kike setien valvardi oo konton iyo shan jir ah ayaa kooxda barcelona ka caawiyey in laba sano oo isku xigta ay ku guulaysato horyaalka laliiga ee dalka sbain waxaana iminka ay horyaalka ku hogaaminaysaa dhinaca guulasha iyadoo ay isku dhibcan yihiin naadiga real madrid hase yeeshee kooxda barcelona ayaa intii uu macalinka ka ah valvardi waxaa siibay guuldarooyin taariikhi ah oo dhinaca horyaalka qaaradda yurub ku saabsan waxaana ay ku guuldaraysatay in ay gaarto fainalka koobkaasi tan iyo markii uu qabtay macalin valvardi waxa ay mar khasaarisay hoggaan ah saddex gool iyo gool oo kooxda rooma ay kaga adkaatay lugta hore ee ciyaartii champions leaga ee sanadkii ayadoo lugtii dambe looga adkaa saddex iyo eber sidoo kale ayadoo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay saddex iyo eber kaga adkaatay lugta samafinaalka koobkaasi kooxda liverpool ayaa afar iyo eber looga adkaaday lugtii ku xigtay tababare setien ayaa waxa uu kooxda real batis ku hogaamiyey xilciyaareedkii lasoo dhaafay heerkeedii ugu sarreeyey tan iyo sanadii waxaana sidoo kale uu gaarsiiyey cooba dalrey samafinaalkiisa kahor intii aanu shaqada ka tegin bishii may ee sanadkii setien oo lixdan iyo koo jir ah ayaa waxa uu hadda barcelona la galay qandaraas laba san iyo bar ah waxaana lagu warramay in maanta uu shir jaa-id qaban doono oo uu markaasi ka hadli doono isla kooxda barcelona ayaynu ku guda jirnaa laadiga catalonia ee ka dhisan ayaa noqotay kooxda ugu daqliga badan qaaradda yurub markii ugu horreysay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay naadigan ayaa waxay kaalinta koowaad ka baxsatay naadiga real madrid oo muddo ku jirtay waxaana kooxda kaalinta saddexaad soo gashay ee tahay naadiga manchester united tobanka kooxood ee ugu daqliga badan ee qaaradda yurub ee xil ciyaareedkii lasoo dhaafaya ayaa kala aha barcelona oo samaysay sideed boqol iyo afartan milyan oo yuro real madrid waxay samaysay toddoba boqol iyo konton iyo toddoba milyan manchester unitedna toddoba boqol iyo kow iyo toban milyan bayr munich ayaa kaalinta afraad ku gashay lix boqol iyo lixdan milyan oo yuro b s g na waxa ay lix boqol soddon iyo shan milyan oo yuro ku gashay kaalinta shanaad manchester city ayaa kaalinta lixaad ku jirta waxaana xil ciyaareedka lasoo dhaafay ay samaysay lix boqol iyo toban milyan oo yuro liverpool ayaa toddoba ku jirta oo samaysay lix boqol iyo afar milyan oo yuro tottenhamna waxa ay sideedaad ku gashay shan boqol iyo kow iyo labaatan milyan oo yuro chelsea ayaa sagaalaad ku jirta oo samaysay shan boqol saddex iyo toban milyan oo yuro halka kooxda yuventus oo ah kooxda kaalinta tobanaad ku jirta xagga kalhoreynta dakhliga qaaradda yurub ee xil ciyaareedka lasoo dhaafay samaysay afar boqol iyo konton iyo sagaal milyan oo yuro dhinaca ciyaaraha haddii aynu eegno kulan ka tirsan kooxda horyaalka zayri aada ayaa xalay dhacay naadiga barma ayaa laba gool iyo eber kaga adkaatay naadiga leje sidoo kalena dalka talyaaniga waxaa maanta ka dhici doona kulamo ka tirsan koobka loo yaqaano kooba itaaliya napoli ayaa martigeli doonta kooxda berujiya lazio iyo cremonese ayaa kulmi doona intermilan waxay ciyaar adag ku martigeli doontaa naadiga kaaleri sidoo kale dhowr kulan oo ka tirsan koobka efa kaabka ee dalka ingiriiska ayaa jiri doona caawa blackpool iyo reading ayaa kulmi doona coventry waxay la ciyaari doontaa kooxda bristol rovers rochdale ayaa aadi doonta naadiga newcastle united bristol city na waxa ay u sabri doontaa kooxda shrewsbury tranmir iyo watford waa ay kulmi doonaan kooxda tottenhamna waxa ay la kulmi doontaa naadiga middlesbram ciyaarahan ayaa ah lugta labaad kadib markii lugtii koowaad ee ciyaarihii dhex mare kooxahan lagu kala bixi waayey oo barbadhac ay ku soo wada dhammaadeen xubintii cayaarahana waa aniga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh waynu la socodsiinaya xubinta ciyaaraha ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed b k
suqra ugu dhalaal badan dhulka biyo ka soo baxa ka soo baxa samsamkow macaan badan suqra ugu dhalaal badan dhulka biyo ka soo baxa ka soo baxa samsamkow macaan badan salada nafluhu dhigo cambarkow sarreeyo sababtoo ah nebiga nebiga alayhi salaam alayhi salaam salada nafluhu dhigo alla cambarkow sarreeyo sababtoo ah nebiba nebiba soo maray halkuu maray alayhi salaam alayhi salaam sadadan calmadayay nafta taanku soo sadusiima quruxle sanku neefle xaawale adigow sarreeyo sama lagu xanjeeriye ma qofku la simaan jira sadadaal calmadayay nafta taanku soo sadursiima quruxley sanku neefle xaawale adigow sarreeyo sama lagu xanjeeriye ma qofku la simaa jira soqadowgu khayr badan sitimaan kawigana kawigana jimcaha suldaan bilaa sanadku leeyahay leeyahay soqadowgu khayr badan sitimaan kawigana kawigana suuganta maansada gabaygawsar culuso sawdka iyo laxanka laxanka soo saara heesa muusigoonu kala hadin suganta maansada allagabaygowsar culuso sawdka iyo laxanka laxanka soo saara heesa muusigoonu kala hadhin sadadan calmadayay nafta taanku soo sadusiima quruxle sanku neefle xaawale adigow sarreeyo sama lagu xanjeeriye ma qofku la simaan jira sadadaal calmadayay nafta taanku soo sadursiima quruxle sanku neefle xaawale adigow sarreeyo sama lagu xanjeeriye sadadaal calmadayay nafta taanku
codkaasi fanaanka maxamed b k ayaa gabogabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo
nabadgelyo ugu dhalaal badan dhulka biyo ka soo baxa ka soo baxa samsamkow macaan badan